iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey bisha barakeysan ee rabadaan ayaa suuqyada waaweyn ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa laga dareemayaa saxmad aada u xoogan iyadoona xilliga maalinkii iyo habeenkii xilliga dambeba ay yihiin suuqyadu kuwa camiran waxaana lagu arkayaa cawaalidiin caruurtooda gacmaha ku dhegan kuwa oo u doonaya inay u iibiyaan dharkii ay maalmaha ciidda farxadooda ku qaadan lahaayeen iyo qalabka caruurtu ku ciyaarto sidoo kale goobaha loo yaqaano taylorada ama harqaanada dharka ayaa kamid a kuwa ugu mashquulka badan sidoo kale goobaha macmacaanka iyo goobaha dumarku isku qurxiyaan ayaa kamid a ina meelaha sida weyn saxmada looga dareemayo qaar kamid a ganacsada dharka iyo sidoo kale goobaha dumarku isku qurxiyaan ayaynu la hadalnay waxa aynu weydiinay sida dadku ay u tukaamaysanayaan iyo waxyaabaha cusub ee sanadkan ee socda ee dadku ay sida weyn u iibsanayaan dhaqdhaqaaqa suuqa aada iyo aada u fiican yahay macaamiisha waxayna ugu xiran tahay si xoog leh waxay iskaga soo dabadhacayaan dadku si wanaagsan u adeeganayaan suuqa markaasoo dhawaad katanaad ahaan waxaan ugu talagalnay agabka caruurta ay ku ciyaareen waxaa ugu talagalnay labiska ayuhu nuuc isagoo isugu jiro wakaasa waxaa uu jiraa dhararka waxaa jiro sadad isku eg oo asturanaan waxaa jiro sadad kale oo ayagana asturnaan ah oo ayagana oo tareexdo wataan agabka caruurta ku ciyaaraan waxyaaba badan baa jira oo sanadkan ku cusub anaga hadda dharka ciidoo kale waxaan furnay tobankii dhexaan keennay aan macnaha furnay aan soo diyaarinay marka tobankii dhexe ilaa ay hadda way socdaan laakiin waxaad dareemi kartaa maalinba maalinta ka dambeysa oo ciidda loo sii dhowaado saxmadu iyo macaamiishu way kasii badanaysaa sababto maadaama ay ciid tahay waxaa qasaba dadku inay dharar cusub ku wada ciidaan yar iyo weyn marka qofkan aan marka hore soo dooran mar laastiga wuu ku qasbanaanaya marka waa dareemi kartaa way ka badan tahay already maalmo kale sii harsan waxaan rajeynaynaa intaas inka badan inay imaadaan hadda annagoo kaleeto tusaale ahaan dharka ciidda meelo kala duwanaan ka kala keenaa tusaale ahaan dhar tolma ah oon ka tolno wadanka gudihiisa sidoo kale waxaan ka keenaa dharka turkigaoo kale ka keenaa iyo dubai oo cabaayado original ah dhar original aan ka keenaa marka waxaa jira marka dadka yaryarka ilmaha yaryarka kaleeto badanaa waxaa loo adeegaa xiliyada hore hadda waxaan rajeynaynaa berri wixii ka dambeeya dharka waaweyn oo cabaayadaha iyo ah inaan furno insha allah ay bilaawdaan
wallaahi alxamdulilah dadku si fiican u tukaamaysanayaan ciidan si fiicanay noogu socotaa isku socodka dadweynaha tukaameysiga dharka gadashada maasha allah boqolkiiba boqol waxyaaba badan aa iibinaa sida dharka dumarka u badan kabaha boorsooyinka shoobinka waxyaaba badan aa iibinaa markii sidan oo kale suuqyadu ay saxmad xooggan u noqdaan waxaa ka dhacaa mararka qaar ah ama suuragal inay dhacaan falal ammaanka laduka ah balse si taasa looga hortago ciidamada booliska caasimada galmudug ee dhuusamareeb ayaa iyadu xiliyada habeenkii iyo maalinkii intaba waxaa ayaa si joogta howlgale kaga sameeyaan suuqyada iyadoona ganacsadu ay arrinkaas si weyn u bogaadeen haddaba taliya liibaan abshir seed oo ah taliyaha guud ee gaafmeerka caasimada galmudug ayaynu kula hadalnay bartamaha suuqa xilli ciidamada booliisku ayaa sugayeen ammaanka dadka ganacsanaya iyo kuwa dukaamaysanaya waxaayna weydiinay booliisku iyo sida ay kaga qeyb qaadanayaan sugidda ammaanka wallaahi suuqa annaga booliiskii caasimaddaan nahay si wanaagsan baan uga shaqaynaa baryaha ramadaanka uu jiro oo iiduhu jiraan waa ugu shaqo badan oo ciyaalkii iyo waxaasaan ku wararsannahay marka amnigu waa fadhiyaa waana seef ganacsatadu aad bay u dareemayaan amni fiican bay dareemayaan ganacsiguna waa kala socdaa waana waraysan kartaa hadda suuqi waa dhex taagan tahay amnigooda waa fariisannay shaqaduna waa kala socotaa amniguna waa sidii loogu talagalay wey booliisku ku hayaan waajibaadkooduna waa gutaan xilli walba maalin iyo habeenba waa taagan yihin booliisku waxaa ka mid ah ciyaalka ugu badan oo tuugada oo boodahaya magaalada ganacsiga ciidana gadan karin marka waxyaalahaasaa ugu badan iyo robalenka magaalada sida uga howlgalna waa iska dareemi kartaayo xabaddu hadday dhacdo magaalada waan kasoo jawaabnaa xabaddaa waxaa riday waan kasoo jawaabnaa mana ogoli magaalada xabad aan amar loo haysan in laga rido marka amnigu waa okay wey okay si fiican waan u shaqayna haddii rabbi
magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ah oo kubuc dhinacyo badan ah sameynaysa sanadihii ugu dambeeyey ayaa ciidani diyaargarowgooda si weyn looga dareemayaa iyadoona ganacsadu ay xilli dambe habeenkii ay yihiin kuwa ganacsiyadu camiran sababo ammaanka caasimada oo si weyn u hagaagsana